dagaaladaasuu waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aada uga shaqeynayaan nimankan khawaarista ah ayaa lug weyn ku leh marka deegaanada wasbaguduud oo u dhexeeya degmada ceelbool iyo degmada gurceel aaga udhexeeya inu ka dhaca dagaalkaas yuu u dhexeeyey marka dagaalka
dagaalka waa dad badan deegaanka degan oo laba beelood oo walaala ah laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa wax shabaabku ay lug ku leeyihiin oo ay horinayaan ayagu maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama laba cisho uu qaatay
walaalow dhimasho iyo dhaawac labaduba waa ka dhaceen shalay maantaba marka oo labada dhinacba walaalaha kala gaareen maxaa dadaala oo ilaa ay hadda dowlad goboleedka uu ku bixiyey si xaaladaa loo qaboojiyo
meeshu horta waa meel furina oo khawaarista iyo udhexaysa iyo maamulka galmudug waana dhul hawda dadkuna marka hore soo deganaa bay ahaayeen marka aadaa loogu dadaalayaa labada beeloodba waxgaraskoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo siyaasiintoodiba sidii loo qabooji lahaa hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka shabaabka ah oo ayagu hawshaan buhrinaya hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii iyo wixiina la fududeeyo la qaado dadkana hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa dhex socda sidii loo jooji lahaa kabacdina goob nabadgelya laiskugu imaadaha muxuu salka ku hayaa dagaalka
dagaalkan uu salka wuxuu ku hayaa dadka shabaabka oo raba inay qabaa'ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhuftaan si ay cimrideeri uga helaan kuwaan keliya maaha halkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sureeb ah waxay ka jirtaa dhinaca kale oo isagana oo kasii baryeeya deegaano badan oo ilaa saddex iyo afar gaaraya ka wadan hawshaan ah inay qolaba isku dhuftaan dilaan qoladan kala dilaan si mataqaana ay ay cimrideeri uga helaan marka waxa weeye hawl ay ka dambayso khawaarista weeyaane muhiimad ay ka ahda ka leeyihiin shabaab in dagaal beeleed deegaanadaasi ay ka dhacaan
nimankan waxay ku shaqaystaan inay dowlad ka qodaan meelaha u dhexeeya berkado iyo inay si toosa isugu diraan oo dil ay sameeyaan dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cimriga kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa khawaarista ay cadaawad dhexda dhigto si ay u cimriga adeegsaan siyeeshe waktiga noqotana waa laga gudbi doonaa insha allah
ma jiraan tillaabooyin qorshaysan oo dowlad goboleedku doonaya in xasrada lagu qaboojiyo oo socda waa socdaa ilaa xamar ilaa dhul shumadeed ilaa gurceel meel walba waa ka socdaa sidii arrintan loo jooji lahaa gobolna laisku imaan lahaa beeraha kalena wuu ka socdaa sidaas kale aydan meelo kale dagaal ka horyeen wuu ka socdaa marka maaha wax laga caajisay waa waajibna saaran oo saacad walba lagu mashquulsan yahay gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay kor u dhaafayso konton labada dhinac ah arrintaa ma jirtaa maya maya hadeer ma jirto wax toban aan ka badnayn waxoo dhimashada iyo maanta dhimashada dhimashada kama badnaan dhaawacu waa intee dhaawacuna waa iyaga
ugu dambeyn marka maxay tahay dadaalka iyo tillaabooyinka hadda aad ku doonaysaan in xaaladda lagu qaboojiyo reerow hadda dhubanka haddayna xataa xildhibaano iyo waxgarad deegaanada kala duwan ayaa jooga ilaa xamar dadkan waa dad walaala oo wiil aktigiis waa dad deegaan oo cidla iskala bedelan marka waa lagu mashquulsan yahay waana ku jirnaa ilaa xamar ilaa halkan ilaa galmudug sidii hawshaasi loo qabooji lahaa inkastoo go-aankaasi uusan mid wada fulaya oo aan wada fulid mataqaanaa wada dhan yahay isan haynoo ay khawaarijta dhinac kaga dhegan tahay hase yeeshee intii kalaan keenna waxaan ku dadaalaynaa in dadkaasu sidii loo kala fogey lahaa iyo sidii loo kala badbaadin lahaa iyo sidii gogol isku kiimaa in lagu dadaalo hawshaas ayaa mashkuulna